أحدكم حتى متى أكون أحب إليه فأصل من والده وولده والناس أجمعين حديث كاس oo kale qariyo muslim way wariyaan ee laakiin laba saxaabi ay ka kala wariyaanoo waa abi hurayre iyo anas ayay ka kala wariyaan markaan eegno saxaabadii laba warinaya oo xadiis waa lagu magacaabaya markaan anas gaar ahaantiisa eegno laba nin baa anas kaba wariyo oo waa bakaada taabicidii la odhanayay iyo cabdilcaziz ibn sahid labaa anasna ka wariyay bal abi hurayre aan iska daynaya waa xadiis oo laba nin baa wariyey labadoodii qataadada saciid ibn abi caruuba iyo shucbaa kaba wariyo waa laba nin marka cabdilcaziz leegana ismaaciil ibn culay iyo cabdilwaris in la yidhaha ma ragga dee macruuf oo la yaqaano siqaadi iyo aimadii ruwaadda kamida marka halkaa la jooga ayaa xadiiskii batay dad badani wariyeen laakiin maxaan helaynaa bal dabaqadii saxaabada haddana anas markay noqoto ciddii isaga ka wareysay iyo ciddii kasii wareysay oo laba laba ah markii dambe dadki tiradii way bateen oo intii bay kaba siyaadeen xadiiska caynkaas ee laba ay warinayaan ayaa waxaa lagu magacaabaa casiiz casiizna dee waxaa loogu magacaabay ama tatawugan uu ku xoogoobaya dariiqa labaad ama dee xadiiskaasi waa yaryahay kaasba weeye xadiiska horta kaa weeye markaa muxuu ihi sheeko tacriif baana ma u qaatay laakiin tacriifkadi wabaan mataya kuba arkaynaa waa kan casiizu bal marka dee aan nadmiga la aqriyayo si wadanku hagaago si-dana la aqriyi maayo walow dee markaa cinda alwasri ismiga horena lama samweynayo oo dee walow ismi nakira ay yahay oo aan idaafaysayn in la samweyniye hayde wadanka daraaddeed oo casiizu mar wisnayni aw salaata si wadankii aanu khalal ugu iman oon u tagin marka la inshaadayo haddii dee baryihii horena caadadii soomaaliyeed khaasatan dee cilmiga si lagu akrisan jiray kitaabka hadduu nadmiyo intaan kitaabka la bilaabin horta waa la iska daba akriyi jira sheeka horta dee funuunkii kala duwayd ee nadmi waaba si qaalaasa naxo hala ahaato darsi wax kasta wax laygu inshaadi jiray bay ahaayeen oo iyagu dee uslubkiiy waa la iska marka la akriyo dabadeed ee laiska laga daba dhawaaqo ayaa bal marka iyadoo dee tasiisii loogu inshaadayo wadan beeta badan rajadkun bay ku madbacaysaen kaabir bay wax ka barsamitaalka wadankeedu basid ahaa ama baxrigeedu basid ahaa taas bay bal waxaan leenahay hadii la aqriy ama markan kalean aqriyayno ee kelimadu wixi uu keenayo ee caraabteedu baan ku aqriyaynayo marka casiizun sidaha lagu bilaabina waa taan soo sheegnoo kale casiizun ka casiiz lagu magacaabaya marwiyu imaka iska sado marwiyutnayni laba kay wariyeen weeye aw salaasatin amase saddex kay wariyeen aanu markii hore waxaan ku tacriifiyey tacriiftan mas-uulkeeda xafnu xajar iyo qolooyinkan kale adigu ba dadkii adigu dambe ay kuga tegeen ee asaduna markaa maanta mas-uulka kuba ah laakiin imaam ibnu madhal odhanaya iyo qolo ayaa qowlkiisu kan ahaa kuwa ka dambeeyena waa siday qorteen ee dhigteenba bal markaa waxa weeye oo ay noqonaysaa casiisku xadiiskay laba wariyeen amase saddex ay wariyeen casiis baa lagu magacaabayaa bal markaa dee mas-uurkiina waxay noqonaysaa saddex wax ka badan basiga inooguga taala ama tacriifkan dambe mas-uurkay dee raatax yeelaan ee badan markan kale amsilideedna ay soo qaataan waa in lagu daayo halkan laba oo saddexda laga dhigo qaybta dambe ama nooca dambe la raaciyo taas se tacriifkan waa ibnimada iyo arimo kale qowlkoodo dee rag weliba ibnimada ka dambeeyena ay ku socdeen ikhtilaaxaasa maro laba iyo saddex kay weliyaan ay ka dhigeen oo hadow mas-uurku saddex wixii ka badan uu noqdo bal casiizan casiiska lagu magacaabaya marwiyusayni laba kay wariyeen weeye aw salaasatin amase saddex kay wariyeen bal kitaabkii dee laqbadii waan laqbaysanaynaa xagga misaalka sheegana labuu ahaa labadan marka dambe imaka markan eegayno saynu imaka ku socon doono labadan ku daysan doono haddii a la idhaaho oo laba xadiiskay wariyeen waa casiis bal markaa taas laqbadii waan ogaanay macnihiisii waa ogaanay sharajadiisii baan imanaya xukunkiisii isaan markii horeba kusoo yaro celcelinay cibaaradan iyo tasmiyadan waa casiis xadiiskii la odhanayo magacaasun xukum aan ka qaadanayno aan magacan ka fahmayna ma jirto oo magacan oo imaka bal mursal oo kale iyo munqadac hadii la idhaa iyo hadii shaad la idhaa iyo tasmiyadan baan macne ka fahmayna xukum gaaro wadataa laakiin tani xukum gaaro tasmiyadani ay wadataa ma jirte xadiiskaa ay laba wariyeen sida si aan misaalka usoo qaatay oo kale haday ruwaadu ruwaadii siqaabaayiine cadiga dambe u sugnaaday sanadkina xidhiidho suduud iyo cillo kale uu ka nabad galo saxiix buu noqon dabdigi haddaan meherkii gaadisayna xasan waa noqon isagoo magaciina wata kale ee casiisnimo laakiin haddii ruwaadiisi ay wada joogaan ay mar laakiin cadaala ama aanay usugnaadin ama dabdi adugu bal markaa iyadoo laba si ay warinayaan magacii casiis waa lagu magacaabayaaye laakiin daciif baabuu noqonayaayo bal markaa waxaan leenahay daciif buu noqon karaa xasan buu noqon karaa saxiix buu noqon karaa taasna waxay ku xidhan tahay shuruudii horeynu soo maray sida looga helo iyo shuruuddaas siday wax kamida loo waayo ayuubay ku xidhnaanaysaa ama iyada xagga magaca iyo tasmiyada iyo noocan wuxuu yahay waa tan dee waa xagga tacriifkan makaan ahayn oo ah laba ka ay wariyeen casiizun casiizku malwisnayni laba kay wariyeen weeye aw talaatatin ama se saddex kay wariyeen bal waxaa dee loo yidhi magacaasas aragnayba marka halkan noocii tobnaad na wuxuu inoogu tegaya mashhuur waxaa la idhaha luqada dee almashhuur wixii suhroobay oo wax muuqda daahir oo cad ayaaba mashhuur lagu magacaabaa marka mashhuurna xaggan istilaaxa markaynu eegno bal horta tacriifkan marka mustalaxa soo la joogo ee anwaacda kamida waayo dee macno kale iska jirayo oon sheegi doone waxa weeye xadiidkay haddaan kii hore laba nidhi tacriifka kitaabku ka yar binaan doonaayo de waa waxaan leenahay tacriifkuu kuba socday kollay bacda mutaqadimiin ay lahaayeen mutaakiriintii dambena barkood ay kuba socdeen laakiin dee imakastay u badin ama la raasix yeelay ay ka duwan tahay waxa weeye xadiidkay saddex iyo wax ka badan wariyaan iyada imakaasa saddex ma odhanayno waa saddex iyo wax kasii badan ee xadiidkay warinayaan laakiin aan gaadinin dee xaddan ay ku magacaabaan tawaaturka oo dad aada u badan oo ay dee mustaxiil noqonayso ama aanay la ahayn dadka intaa leeg inay daaiman isku wada waafaqaan ama ay isku hesiyaan ama bene calaa sabiil istifaaq uga dhacda xaddaas aan gaadin waa xadda mutawaatirka laydhaah aan gaadin taas baa lagu magacaabaa mashhuur oo xadiidkii saddex iyo afar iyo ay warinayaan san iyo waxyaalaha bal saddex iyo waxay ka sarreeyeen laakiin cadadkaa badan gaadine laga aamin yahay inay dee ay kaba dhacdo ama ay isku waafaqaan taas waxaa lagu magacaabaa mashhuur baa lagu magacaabaa marka wuxuui sheekhu isagoo taa inoo tacriifinaya mashhuur iyadana xaggii wadanka insaabkiisii ra-du way bamisantay sidaaba inoo xarakaysan oo ya-dina la aqriyi maayo oo mashhuuru marwi fawqa maa halaasa ayaa aqrinti noqon laakiin imaka markan dee iska laqbaysanayno mashhuurun xadiidka mashhuur lagu magacaabaa marwiyu fawqa halaasatin maadi waa zaa-ido oo imanka halkan macno gaara ay leedahay ma jirtee dee wadankunbay buuxisay marka waxay noqonaysaa marwiyu fawqa halaasatin saddex wax ka sarreeyaa kay wariyeen ayaa weeye mas-uulka oo xadiidkay saddex wax ka badan warinaya mas-uul haddaba waxaan leenahay saddex wax ka badanto ee tacriifkii hore ku xidhan yahay waana ibnumandah iyo qolooyin kale tacriifkood oo labada iyo saddexda waxay ka dhigeen casiiz saddex wixii ka badanna mas-uul bay kaba dhigeen laakiin oo bal markaasa dee dambe lagu kala soocay markii dambe istilaaxoodna iskugaba sugnaaday ama loo batay waxay noqonaysaa casiiskuna laba kay wariyeen weeye ama saddexdu waa mashhuur iyo wixii ka badnaa saddex iyo wixii ka badnaa mashhuur bay noqon oo markaa xadiidkii saddex ay wariyaan iyo wax kasii badan bal markaa waxaa lagu magacaabaya mashhuur isagana xagga xukunkiisa waa sidaas soo sheegnay xadiidkii isagay saddex wariyeen ama afar ay wariyeen san ay ruwaadiisa ayeen ayaaba ruwaadda dhammaantood maqaalkooda sugnaanaya ama dabdigooda uwaano ee wax laga sheegaya ama xaggii cadaaladoodii oo tiradii oo buxsantay almas-uul uu idlaan galay ayaa haddana shuruudii aynaan helayno xadiiskii iska daciif noqonaya bal markaa dee iyadoo u waxa weeye tirada intaas yarto ninkani wariyana xadiiska saxiixu noqon kara sababto ninkan oo siqa ah oo cadaala dee iyo baldiba u sugnaaday shuruudii kale xadiiskan aan ka wada hayno bal markaa xagga xukunku tan ah iyo xasanimo iyo bacfi wuxuu ku xidhan yahay shuruudii hore sida looga heliyo sida loo waayo wax kamid ah ama xagga tasmiyada iyo magacowga xadiidka saddex ay wariyeen iyo wax ka siyaadsan culimaa ulxadiid agtooda waxaa lagu yidhaha mashhuur waana mashhuurka istilaaxiga ah weeye laakiin mushkilaa jirta oo mashhuur aan istilaaxi ahayn oo dee xadiidka iyo meel kasta ha kuba yimaadeen ujeedadu aytay marka waa mashhuur lagaba cabirayo waa mastahara cala alalsina dadka dhexdoodu ku faabsan yahay la yaqaana la maqlay oo dee dadka dhexdoodii badnayd baa maqlay oo dadka dhexdooda kuba faafay kacaynkaas ah isagu dee waxaa dhici karta xadiid suhradii kale istilaaxigaada uga sugnaatay oo dadka dhexdoodana kuba faafay oo lawada maqlay ama hadday noqotay ahlixadiid iyo ahlilfiq iyo keyrkale iyo dadkii caamada ahaa way jiraysaa xadiid isagoo sanad keliya leh laakiin dadka dhexdooda ku suhroobay oo lawada maqlayna ama dabaqo gaar ah sida sinfi gaara ama muxadisiin oo kale ama fuqaha oo kale ama nixaab oo kale dhexdoodii kuba faafayna waa jira bal kolla waxaa dhicdaa waxaan raadba lahayn asbal amba lahayn oo mawduucoo haddana dadka ay wada maqleen oo ama intooda badani ay maqleen oo faafay oo kale faafay oo kale marka kuwaxan kaas ah mashhuur aan istilaaxi ahayn weeyaanoo ujeedadu waxa weeyaan wixii carabada dadka ku sawroobay kutub gaaran way leeday fiican tahay in loo xinaayooday u xinaayoodno kutubtaa gaarkay leedo waayo waxyaalo badan oo waxaan aan maqlayno kamida ama kutubta aan ku arkayno ayaa darajaadkoodii lagu cadeeyo aimada ugu cinaayoodeen kutub fiicanna way ka madmacaysan tahayo kutubtaa kuwa ugu aamsan waxa kamida kitaabka sakaawiya almaqaasid alxasana taas la yidhaaho waa kitaabka wuxuu ugu talagalay kun iyo dhowr boqol xadiis baa kuga sugan waxa kolde istilaaxi iyo kayr istilaaxba waxaa dadka dhexdooda ku suroobay ee aan maqlayno in darajadeeda iyo ciddii warisay kuba sheego istiqraad buu leeyahay sida kitaab islam mujalad yaroo khafiifa ku madbacaysan oo tamyiizu tayibi min alkhabiis fima yaduru cala alsinati nnaasi min alxadiis kitaabaa jira isaga raadkiisa raacay laakiin badiyey oo waasiciyo kaba dambeeyo كشف الخطأ ومزيل الإلباس لا إله لو مجلد نفهم البحثون صدح من حديث السجالي يقول كلنا ويسرانو سيودي يسركسي يقولون لي نور تأدير المستقيلة في الأحاديث المستهيرة إيوه والمكة واحد أي كيف تبقى سوى قسم أهد مهم وقع حتى مركة ليدين إلا أقاده وحيالها لما طبق ليدو كدحلو لكفة سندر السيدو هي عندي ورسية تاس إيوه بل وحا لأقاده أو داس متقار كل شيء سميه سبيلنا فكي أبس وقع صنيات maqaasidkaiyo kasina salqode waxyaalo xadiidkun calaaqalan oo cilmi kale ayaaba kuba sugan ay istiraadaadaan ay ula yimaadaan balkaasna waxa ay tahay kutubtaasi waxay ka hadlaysaa mas-uulkeenan ma aha ee waxa weeye waa wixii dadka dhexdooda kuba suhuroobay kolkol wax mawduuca la jirto imanka dee munaasaba oo inagu soo dhawo ciid alaabta oo kale dee waa dhii jirtaa oo dee dadkeena haddaana kuba badnayn carab dhexdeedna way kuba badnayd waaba taasoo salafkii xadiis lagaba dhigo manaa waxa weeyaan yawmu sawmikum yawmu naxrikum oo kale maalinta soomkiina macnaa soomkii rabadaan maalinteedu waa maalinta ciidu naxriga waxa dhici karta dee dad wax xisaabiye oo eegay inay cibaaradan kaba cabireen xadiis baa laga dhigo dadka dhexdooda isuga usuuludo bal de waxaa dhici karta iyadoo horyadii la egin waxyaalo in laydhaa goormayno rabadaan sooma dee maalin baynu soomnayda salaasaa ciidina salaasay noqonaysaa waa maalintii dee soomkiina waa maalin waa mawduuc aan asal lahayn waa suurtagal markay khaasatan laba bilood intay buxsadaa bilicaadimato isaga way iswaafaqayaan haddii laakiin saddexda ay wada dhigmaan ama saddexda ay wada buxsama waana suurtagal de oo saddex bilood oo dhiman way siraaci karaan saddex bilood oo dhiman in ama saddex ay wada buxsamaan waa isbedelaysaayoo isma waafaqayaan ee laakiin waxaan leenahay dadka dhexdooda kuma suroobin min qadiim made wakti hore ilaa taas oo waxa weeyaan yawma soomiku yawma naxriku cibaarada dadka dhexdooda kuma suroobay taas oo kale waxyaalo badan oo kaleo dee dadka dhexdooda kuma suroobay oo aan asal lahayn ama aada u daciifina waa jiraan oo taasa bal jaanibkaasna waa jaanib ay tahay inaynu awlawiyada siino khaasatan waa dee yar badaxadna yar bedelo kallay dhaqan noola ahaydo ruuxu kitaabka akrista un mooye wax kale inaanu daalacan wax kale inaanu eegin kitaabkan kutubta lama wada dhamayn karo abrin uma wada gaari kartid aqoontaadna ma waa noqonaysa haddii aad wixii lagu laqbeeyo inaad ku kaasooto laakiin samooyinka horta waxaynu asaaskaad ku daalacan lahayd yeelo wixii baro oo fahmo calaqal kitaab ka bambi oo hadiyo barmaha suraxna lama dambin karo iyo kitaab hadalkiisu badan yahay waa musulkaa la dambin karaayo hagaag loo dambin karaa marka asaasiyaadkii a wixii kugu yimaadaba tacriifkeeda iyo wixii garanaysa asaasiyaadkeeda ku xasilo ee wixii ufuqaadu u waasax noqdo in la badiyo weeyaan oo bal khaasatan dee kolba fanigii aad kuma jirtay waxyaalihii aad ugu baahnayd laakiin intaan asaasiyaadku ku xasilin saalcasada badan kolle waxay kuu sheegaysaa un waxa dihnigaagi inay tafakis ku keeneen marka wixii dambi marka dambiso dabadeed waxa weeyaan masi ama musuqi sababila ama laba masi hadaad u dambiso dabadeedna in wixii la badsado ayaa muhim ah ee balkaasna waxa weeyaan waxaa la yidhaha mas-uul kar istilaaxiyo kutub kala duwan oo maanta madbuucana oo mufasirana way leedahay welibana aan uga baahan nahay oo waxyaalo badan oo axaadiisan la isweydiinaya sababnida ayaa kuba sugan jawaabteed darajadeedii baa ku sugan halkay ku sugayni baa kuba sugan wasa ku wada waaficana ee kolkalo macaani ziyaado ah ayaa kuba sugan oo iskaba helayso taas markaas waa mid laakiin kan imaka laynoo sheegaya waa kii istilaaxiga ahaayo waa xadiidkaa ay saddex warinayaan ama wax kasii badan mashhuur baa laydhaa laqabadii baan ku laabmi marka mashhuur mashhuurka lagu magacaabaya marwiyu fawqa masalata naada waxaan leenahay waa zaa'ida bal manadooda imaka halkan bacda surax waxay iska istilaaxa saddexda ugu waafajiyaan inay dhahaan waa muqadama min taakhiir o mashhuuru marwiyu salaasati fa fawqu baa macnuu yahay laakiin waayo taa haddaan odhan lahay oo cibaadada ay ku toogsiina si tacriifka mas-uulka u waafaqo casiiska marihiisa iyo salaasa kaga hor imanayso salaasadii waa ka xagga hore raaciye balbaadna waa zaa-ido saddex wax ka sarreeyana waa dee tacriif bacd alculamaa qowlkood ah ee laakiin ka kale dooranaya waa ka ka mas-uulsan un ee ka badan mas-uulun mas-uulku mariyu fawqa salaasatin saddex wax ka sarreeyaa ku wariyey mas-uul baa laydhaha bal halkaasna sawradii ayaan jawaab baxaynaa markaynu insha allah marku turkala aragno ama idinkubaa daalacasaana iyagoo suuradaasi qaybinaya khaasatan salaam istilaax yahay min cinda almuxadisiin mas-uulka min cinda muxad mas-uulka cinda alfuqahaa waxay la saasa ee kutubta way nooguma sugan tahay laakiin kallay imaka markigan baan doonaa inaan babdino soo asaas noogu noqdo oo kallay aan noqono bal kallay dariiqadii hore mari jirin waxa laga yaabaa haddii dee waqti inoo saamaxo oon waqti dee adigu insha allah dee maxaasmaas qabnoo la nool yahay inaan dariiqadii kala boyno halkii sharaxan aan raacin jiray sharaxiisa dee si laygula bartay ama laga yaaba dee fadliga dhowr iyo soddon imika soddon sumay ka badan dhowr iyo soddon sumadi ka badan baan aqriyaya laga yaaba waxa weeye waan ka yar baydi doonaayo marka haddii matigan aan dabdino sarxmas baan kaga baydi doonaa hadhowna bal dariiqii horesaan uga baydno waqti haddii la helo baacisan xasiiska ibnu kasiir baan raacin doonaa biidni illahi tacaala waa uslubkan dee isleenahay aan silaya imaka kudadan dee imakaa sileeyahay oo imaka sarax dambo kitaabka ugama laamayne laakiin imakaan u baahanay matigana inaan xifdino aan ujeedadiina aan dabdino kol haddaan asasiyaad kaa helo waxaan laftigan uu soo noqon tacriifkaa soo noqon markii dambe axkaam waxaa dika laga tegaya wax kaloo ku qoran baad dhiman oo dee wixii asaasiibaadasaalka kale waxay noqonaysaa macluumaad kuu sugnaaday ood wax kaloo kusii deeriso laakiin arrinta hadday noqotay iska dhegeysiin iyadoon waxba la babin kollay wax qiimoy leedahay ma jirto dee mooyi fadhiga iyo socodkii cibaadaha noqdeen laakiin cilmiga si uu ku xasilo taasi ma aha mucad amanka can saciidin cankaran waxa weeye halkana bal mucancankii ayuu inooga sheegayaa asalka hore mucancankuna waxaaba layhaha waa lafti moolalado waqtiyadii hore riwaayada luqada carbeed la dabminayo la warinayo dadkii riwaayada weelka cibaaro ay isticmaaleen maha cibaaro markii damba timideen waxa ay tahay xadiidka lagu warinayo ama sanadkiisa ay gelayso lafdiga can oo wixii dee lagu warinayo bilafdi can iyadoo la caday xadasani akbarani samictiyo kuwaasi aanay kuba sugnayn baa laydhaha masalan iyadoo laba ilaa dee imaka xadasana fulan sooraba iskala dhigo can fulan can fulan can fulan cantaas baa udhaxayso halkii laodhan lahaa xadahani fulan ama akbarani ama samictu fulana ayaa waxaa meesha dhacaysa can can can nasaadka lagu wariyaa waxay ka cabiraan mucancan kulkalna dee waa waa ay ku suganta wixii maka intan kaba sii badan ee hadhow kutushe mucanan mid ay yidhaahna way jirtaayo waa cadna oo gasa masalan waa iyadoo le ana fulana qaala kada ana fulana canna ay soo gaso iyadna mucanan bay dhahaan oo tan bay la xukum noqonaysaaye bal haddaba mucananku warka kaa weeye oo mucananku maantase sheekha waxaan uga soo baranay inuu inoo tacriifiyo tacriifkii uu inoo sheego wixii dee xadda ahayde noocan inooga soocaysay waxyaabihii kale halkan maanta may dhicin misaalo buu sheego waa sii aan lahayn kolkol buu misaalka ku saabsoomi karaa sababtuna xadda haddii samihiisa loola yimaado tacriif oqaada qaar kamid misaalka naftiisii baa noqonaya wax tacriifkii keena ama samihiiskii keena marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala mucancan xadiidka mucancan lagu magacaabaya kacan saciidin can karam ay ma rawaahu dee raawin bilafdi can wey wixii raawi ku wariyo lafdiga can uu kuba wariyo wadalika ka qawlihi can saciidin can karamin waa dee wixii oo iyadoo sanadkii can can ay raacdo bal taas wey alcibaarada horta iska waadixo loogama jeedo horta kutubtadaan aragno iska riyaadka iyo kutubta yaryareen asaaniida lahayne can silan ku bilaabaysa cantani dee sanadkii intiisa loo dhaqo way maqan tahay oo halkan cancana ma aha lama looma jeedo ilaa kuwa marka xadiidka sanadkiisii laka hayo ciddii kala warisay la sheegayo sadee kutubtan asaaniida le usuulta waaweyn ay kaba mid tahay haddii bal masalan samictu iyo xadasani iyo akhbarani alfaadaasi waxaa ku caddahay ruuxan ruuxan kale inuu ka maqlay waa kale wuu waramay waan maqlay taas buu leeyahay bal haddii halkaas samictu ama xadasani laga odhan lahaa can ay dhacdo oo masalan xadasani fulan can fulan can fulan can fulan la yidhaaho taasa mucancan baa la yidhaaha arrintanina way jirtaayo oo laftigan cantani kuma cadda inuu labada ruux ay kala maqleen waayo laba ruux oo kala maqlee canka waa isticmaali karaa ninku in aanu laba kulmin aanu sooba gaadhin buu wax kaga warin karaa can fulaan odhan karaa ama laakiin hadduu yidhaha samictu fulaana in aanu kaba maqlin waa been beenaaluu noqonaya xadasanii fulaan in aanu kaba maqlin way ku cadday inay kala maqleen laakiin tan can marka la yidhaha cibaaradii waa dhici kartaa ninkii isagoo ninkii ka maqlay inay iska ikhtisaarsado can yidhaaho in aanu ka maqlinna way dhici kartaa markaasaasi maxay keentay culimadu tan inay nadaro gaara siiyaan axaadiista caynkaase sanadkooda cadku kuma sugan tahay markaa ana weye dee kollay sanadku dhowr siyoon baynu soo aragno in laga eegayo ruwaada si waktigoodana waa la eegayey sanadku si u xidhiidana waa la eegayo waa si xadiidka saxiixa iyo xasankaa shardi ay u ahayd iktisaalu sanad iktisaalu sanad macnihiisu waxaa in dadkii kala maqlay ay wada joogaan imaanadana kuma cadda markaa waxay culimadu yidhaha bal cantan xanku xambaarina sanadkan xankiga sanadkan kala go-an ba oo waayo san xidhisan maa isagoo xidhiidsan yahay marka waxa weya laba shardi ayaa loo eegaa in sanadkaa loogu xambaaro inuu xidhiidsan yahay shardiga horta waxa weeye hore waa ninkan isagu canta isticmaalay in tajliis lagu yaqaano waa inaanu ahayn tajliiskuna waa inoo dambeeyaan in wax qaryaha iyo goor inaanu wax ka maqlan wax kaga teeriya waa inaanu ahayn haddii ninkan tajliis lagu yaqaano mudallis yahay iyada cantiisii xataa ninkii ula kulmay sesisa markuu wax kaga warinayo xadiidkaasan qadac baa lagu xambaaraya waa kala go-anya waxa looga baahanya inuu cadeeyo waayo ninka waxa lagu yaqaanaa waxaanu maqlin inuu teeriyo waa mudallis bal markaa horta waa inuu ka nabad galo waxa weeye canta uu kaba nabad galo taasi shardigaasi tajliisku ka nabad galo shardigaasi waa shardi la isku waafaqsan yahay marka shardi labaad baa jiro oo culimadu nadaradooda ay ku kala duwan tahay khaasatan intoodii dee uma jeedna tasaahul badan la timi ama tashadud badan meesha la timi taasuma uma jeedne shardigaa labaad oo bukhaariyo muslim xataa u dhexeeya waxa weeye labada nin tajliis baa kaba nabad gale haddaba ninkani horta ninka kale waa inuu la kulmay macnaa waa inay xataa nabkeeda haba noqotay inoo cadaato in ay is arkeen inuu yahay waayo laba nin oo isku arag weynaan ogeyn inay is arkeen inay xantani been xataa hadday sameyntu ilaahan aanu ka maqlin been bay noqon lahayd baan ilaa laakin xantani xanfulaa ninka haduu in aanu waxba ka maqlin oo xanfulaa ilaa been maaha waa hadal cad iyo hal nin baa jira ninku si wuxuu la kulmay ninka uu kaaga dhigayo laakiin been ma noqonayso haddaba waa inay suluusul mulaaqaat macnaa ay dhacdo inay is arkeen taasina waa bukhaari iyo ibnu madiini iyo rag leh qowlkooda oo haddii aanay la helin inay mar u kulmeen oo inaan ahayn hayska soo gaadheena xadiiskay tasaa laguma xambaaraya markaan ku noqonaya laba sabda buu yeelanaya xanta xadiiskay kuma sugantay waxa weeyaan waa albara'a ama assalaamatu min atadliis raawiga mucan xanta isticmaalaya waa inuu tadliiska nabad galo ta labaadna labada mucancinka iyo mucancanucanugu waa inay is arkeen xadiiska inaynaan ogaaninba inuu soo suga maqle laakiin inay is arkeen waa inay dhacdo taas ama muslim oo kale isagu halkan waa nin masale uu muqadimada saxiixiisa uu markaa dee ra'yigiisana muujiyo qolooyinka taa wax ka qaban taa ka duwan qabsan uu aada ugu weeraro waliba sikan ugu radiye waxa ay tahay arrintiisu waa insaan mucaasar insaan almulaaqaat macnaa waxa weeye labada nin waa inay isu soo gaadheen ay suurtagaltayna inay kulmaan yaynaan inoo cadaaminba dee khabarna yaynaan ku helin inay kulmeen laakiin bal hadduu ninku tajliiska nabadgersan yahay nin siqaana uu yahay ninkana dee uu soo gaadho is arki karaan ay kulmi karaan iyadoo macaasara iyo insaan liqaa ay jirto markaa istisaalkii baa lagu xambaaraya ma labadaas sardi ayaa ah wixii cagta loo eegayo marka xadiiska cad waana markay cusuuru riwaaya marigii dambe qardiyadii sanaad wixii ka dambeeyey xataa markay isticmaalaan waxyaalihii ijaazo lagu kala wariyo ayaa xataa way isticmaaleen iyagu oo sanadka xagta ay ku jirto bacda alkhamsa khamsa miya min alhijra waa ijaazay ahayd oo kalama qalbaan karin laakin ijaazaa lagu kala taxamulay ee waxaan ujeednaa waa cusuuru riwaaya markan axaadiisa ama la tasriixinayo dee riwaayadan lagu tasriixinayo marka dambe kutubun bay ahayd waxa la adeegsanayo riwaayada lagu tasriixinayo ama lagu tabciisinayo ayaa cagta la eegaya annaguna waa taas oo kale oo saasun baa laga eegaya lagaba fiirinaya taa baa adigu tahay masaladan marka wuxuu yihi mucancanu xadiidka mucancan lagu magacaaba facan saciid cashar waa misaalkiun tacriifki ma jiro waman rawaahu raawin bilafdi can wixii raawi ku wariye lafdiga can isagoon cadayn samaac ama taxdiis ama ikhbaar aan cadayn wadalika kacan saciidin waaba qowlkiisii odhanaya raawigu can saciidin can karani waa magacyeen fulan ayaa lagaba wariya taa taas baa mucancan laguma magacaaba kullayna bal halkan haysataan sharxan yare uu leeyahay dee markaa leh taqriiraadka samiya calawi ayaa waxa ay tahay halka wuxuu sheegaya xukmu cinda aljumhuuri alistisaal bisardayn laba cibaara ah saasa ayuu dhigtay oo xukmkiisu cinda alistisaal marka naga waxa weya cinda aljumhuur waa waxa lagu xambaarayaa inuu yahay xasan masaad calawi maaha xasan maxamed masaad uu leeyahay waxa lagu xambaarayaa istisaal laba xixidaar baan doonaya inaan dee kollay diinta badnee haysato la yar eego wuxuu hi salaamatu muxancinihi taasi waa ismi faacila xanta isticmaalay inuusan nabadgelin ina tajliis waa shardiga sheegnay wa subuutu mulaaqaati halkan bu wuxuu hi liman rawaa bican halkan waxa ay tay kollay waxbaa ka yar dhacayo waa liman rawaa canhu inuu la kulmay inay sugnaato liman rawaa canhu lafdiga cad unbaa lagu kordhinaya rawaada dabadeed liman rawaa canhu bicad ninkan uu canta kaga warinayo inuu la la kulmay wax inay kulmaato dee muslim agtiisa imkaan maa imkaan liqa iyo xuluuf mucaasara bay agtiisa aydo waa liman rawaa canhu bican liman rawaa bican ma waa liman rawaa canhu bican dadka uu canka kaga warinaya inuu la kulmay inay kulmaato labadaas shardiga marka xadiisku waa xadiis mutasila wa mubhamun maa fiihi raawi lam yusab mubhamku ayuu halkana nooc kale waa nooc ayuu inooga tacriifay noocii labiyo tobnaad ah ibaan mubham waa wixii la qariyey markaa dee hawaadiyaadi markaynu soo sheegin marka ale ninkani waa nin siqaa cadli inuu noqdo waa nin la garanayo magaciisa jooga ayaa ad arrinkaas ku eegeysa laakiin korto maxaa ku yimaada riwaayaadka asaaniida ku yimaada ruuxaan magaciisiiba la sheegin can rajulin baa la yidhi ama can ibni fulan baa la yidhi can mis fulan baa la yidhi can imra'atin baa la yidhi ana imra'atan jaa ila nabiyi fasa'alatu adgusliha say uga maydho ka xaydkibaaba la yidhi cibaaraka caynkaaskan ruuxa la magacaabin magaciis kugu sheegnay taas waxa lagu magacaabaa horta waa mubham waa ruux la qariyey sanadkaadi aguu dhamu yahay waa wada joogaya laakiin mid sanadkii kamida ayaan magacawneyn magaciisii la sheegin kaa mubham baa lagu magacaabaya laakiin imaamka ayaa wuxuu galaa laba meelood mar sanadkuu gelaya marna markan wuu gelaya markuu sanadka galay macna waxa la ruwaadii xadiiska warinaysay in kamida ayaan magacawneyn oo magaciisii la sheegin waa raggii xadiiska soo wariyey ee sanadka kamid ahaa ayaaba dee ay ku jiraan in aan magacawneyn kolla markaga xadiiskuu ku jira markaa si ugu jiraa waxa weeye dadkii kala warinayay ninku kamid ma ahee laakiin waa ninka amaha laga waramayo isaga wax kale uun ha keeneene xadiiskii adigu dadkii warinaya kamid maaha markaa markaga xadiiskaa la odhanay markaa xadiiska aan ku arkayno iyadoo saxaabigu joogo ninbaaba rasuulka u yimooda awsini rasuulka uu kuyiri laa taqbal ee ninkana xadiiska ma warinay saxaabigii xadiiska warinaya waa joogaa ninkan isaga marka iyo umbugo ninkan su-aasha laba yimi haweeney baa utimo rasuulka way dishay see xeedka ugaba maydhanayso bal markaa saxaabiyadii xadiiska warinaysa way kalinaysa iyadu may warinayn xadiiskii markii ay kuga safay haddii xataa inta ka sokaysa iyadoo mid sanadkii kamid ahayd alaab adigu uu ruux uu yidhaaho iyadoo sanadkii la sheegay nin baa saa filan kuga yidhi oo kale ma nin baa yidhi aniga see xadiiskii jaabir ibn cabdillahi warinaya rasuulku inuu saa ku maydhanaya markaa sanadkii kuga sugnay waxay yidhi nin baa yidhi dee riwaayadka qaarkood baa laba magacaabe adiga taa iguma filaanayo kale raggii warinaya inooguma jiro laakiin waa matnigii buu soo galay balkaasna waa matniga ihaan ku galay marna sanadka xukunka uu leeyahna waxa weeye hadduu xadiiska matnigiisa ihaamkani ku jiro dee waxba nagagama xidhnaa dadkii inoo warinayay way wada joogaano xadiiska inna waxba ma yeelayo barar kuma keenayo haddii laakiin sanadka uu ku jiro waa la kala qaadaya ninkani hadduu saxaabi yahay asxaabta rasuulka sabamida asxaabta dhammaanteed waa wada xuduul ilaah baa tacdiiliye subxaanahu watacaala uma baahnin cadaabadooda inaan baadno markaa markayna xadiis sanadkii hadduu kala mid yahay oo nin xadiiska ka mid yahay oo saxaabadiiyo warinayay aan laynoo soo sheegin oo laga yidhi can rajulin min asaxaaba xadiiskaasna kol haddaan wax kaloo lagu daciifiya xagga kale aanu jirin waa maqbuul buu noqon oo nin ma laha o imaamka saxaabiga dee waayo wixii aynu ka baqanayne cadam alcadaala waa ka aamin baan nahay taas laakiin haddii aanu labadaa xaalo ahayn sanadkii ku jira saxaabina aan ahayn haddii dariiq labaad aan u helo ninka magaciisii laynoo sheego ninkii la gartay waa sax laakiin haddii aan lama sheegin ee ninkii kol haddaynaan garan daraadeed xadiidka daciif uu noqonaya haddaan dariiq kale la helin bal markaan mubhamkii xukunkiisi labadiisna waasan oo wuxuu yihi wa mubhamin xadiidka mubham lagu magacaabaa maa xadiid weeye kii halkan waa kii sanadii iyo kii matnihi labadiiba raawin raawi uu ku sugan yahay raawigaasoo lamidsan ma aan la magacaabin oo manaa xadiidka uu ku sugan yahay raawi aan magaciisa la sheegin ila ruwaadii cadaala loo baahnaa dardi baa loo baahnaayo inuu siqo yahay bal ayaa loo baahnaa siqadna farda waxay ka tahay ruuxa garashadiisa markaad ruuxii garato ayaad garanaysaa wuxuu yahay inuu nin toosayo inaanu toosnayn in wax qabashalayo inaanu lahayn laakiin ninkii aanad garanahaynba xaalkiisina lama garanayo saa daraadeed baa xadiiskaa loo celinaya haddii aan loo helin fog in meel kale lagu cadeeyo aymadna allaha ka raali ade cinaayo weynay noocaasi yeeno kutub gaara ay ku cadaynayaan bal duruqda wixii iyo asaaniidda waxyaalaha idhaabka dhacay iyo tasbiyadeedii iyo ninku ahay ay ku daydayeen laba jirtoo dee fadiil iyo rag kalaale waxaa kaloo lo dee imaamka madbuuca kitaab imaam nawawi laya laakiin kitaabkaa fadiil buu mukhtasar u yahay oo kaba soo iktisaariyo isaguna waa madbuuc oo kale macnaa ruwaada inta badan iyo riwaayaatka xataa musul haba noqotee waxay ku ku cinaayoodaa wixii ay heleen ee duruqdii xadiidka marka la tasabucay tasniidisi magacawdiisi la helay inay soo magacaabaan o yidhahaan sirkaa ninkaas ku sugan waa hebel ay yidhaahaan ama markaa ninkaas ku sugan ruux haska iladahay ninkaas hebel buu ahaa laba yidhaaho hebel markaa waxa weeyaan waxay dee daruuri yahay in marka sanadkii ay soo xadiidkasi xadiiskii baa ku xigan ama markiga iyo dee faa-iidin buu leeyahay inaan ogaano ruuxan la meesha la sheeyo la ilhaamiyey ku ahaayo kolkol waxay jirtay inay ammaan la ammaanayo iyo manqaba ugu sugantay hadduu marka yahay xadiidkii dee ninkii fadliga lahaa baan garanayna awqaada qaarkeedna kolbaaba dee ninkan la ilhaamiyey wax dee aan man dee dami uguma sugan yahay ama wax dee hadduu waktigii rasuulka iyo wax dee saas loo tilmaamaya de markaa ninkii marka la garto dee saasay sibaa la ogaanaya intii nin kale loo malaynaa wixii berita ah cidii waxaa lahayd baa la ogaanaya faa'iidadaas shay kaasi leedahay laakiin xadiidka aqbalkiisa iyo aqbal la-aantiisa waxay ku xidhantay sanadka imaamka kuma sugan iyo sida loo garto iyo marka aanu saxaabayn haddii sax saxaabiyaa dhib ma laha baan leenahay waayo dhammaan waa wada cudul marka wuxu uhi sheekhu wamubhamun xadiidka mufham lagu magacaaba maa xadiis weeye fiihi isaga fiigiisa iyo dhexdii raawigaa uu ku sugan yahay raawigaasoo lam yusama aan la magacaabin raawi aan la magacaabin insha allahu alxasan kolkaas inoogu soogeya laakin kale hal milyan miyoon noqonin kitaabka iskaba dhameeyo laba laba bayd iyo saddex baydood dabdisood fahamto oo hadhowna asaasku noqdayo mudalab ayaa kaaga fiican kitaabkood laba xisaysad ku dhamayso haddii laba ciso dabadeed lagu weydiiya waxa la waxaad ka garanaysa aanu jirin wax alla waxay ka faa'iiday mama jirto kolley anigana dee ra'yigaygu ano hal iyo goor waxaan ka fay kutubta la dedejiyo markaa la yidhaha hamigu noqdo aan nihaayo gaadha taas waxaan anigu diidanaya kala hadda kumaba kaco waxaan kana soo horjeeday waayo faa'ido ma laho kitaab ka soo qaad imaka riyaad ma ka soo qaad adoon garanaya laba siyood baad u akristo deg degaasa ku akristay weliba dee fi awaani sigar shak weliba xadiidka aada u yaqaana ee sheekh maxamed hariir la odhanayo allahu naxariista halkan kuma dhintay ayaa yaqriyo xadiidkana aada uguma fiicnaa ee laakiin usulkiisa usulkaa deg deg waxa diraya diriya waxbaa lagu dhameeyey maalintii oo dhowr iyo toban safaa kale ee waa islaha dhowr iyo toban sir baa tahay kitaabka waa taqaanaa waa islaha waa laga yaabaa inuu sheego aadana waa tagay galbeed waa tagay iyadoo kitaabkii taaniya loo aqriyayo maalintii aan laga badinay afar safxo koo yar yara aan lagaba badinayo la raaxanayo lagu celcelinayo dad isaaminayo kalo keesa ay noqotay fikirkana waa markii hore ku akristo dee inaga aan arkay taasi inaan faa'ido lahayn marka waxay tahay kitaabka juz keliya aad ka bambiiso hadhowna aasaas kuu noqdo iyo mundalab ayaa kaaga fiican adoo intaasoo kitaab inta dhamaysa waxaad ka garanaysa aanay jirin oo waayo kutubtu uma jeedno waktiyada qaarkood dii la odhan jiray fulaan baa bukhaariga saddex cisho ku akriyay shan cisho ku akriyay rag xafaaday ahaayeen oo sanad u jeeda inagu sanad uma jeedna diraayaan u jeednaa diraayadna waxay u baahan tahay asaas inaad wixii hadaad loo fahmo ayay u baahan tahay ood wixii hadaad u garanayso kitaabkii markaad iska laabto imaka aad mufhamkii muxuu yahay aad ogaan karto bal waliba taasna iskuma dayo marka kitaabkii hagaag loo laqmeeyo ruuxu saaxib keliyaba haba yeesho kitaabkii la laqmeeyo si fiican aad u laqmaysatid oo la isku laabo ma hadsanaya xadiidka nafsiska buluuqad aqriyaysa oo baabkaan haynay mascala kufay baaban haynay aad adigu korkay ka weydiisid maxaa axaadiista ku soo arooray xadiiska xadiiska ayaa warinayay darajadiisu maxay xadiidkaas maxaa dana maaha intaasi darajadiisu maxay ahayduun ood ogaato saxiix oo macnihiisa aan garanay qiimo ma laha waayo huwaad uma jeeda inaad noqoto iyo muslimiin waxaa loo jeedaa faham iyo diraayo inaad haddana maxaa axkaamtiisu ahayd haddii xadiiska loo caarinaya muxuu jira haddii aad ina labatiina bal ay isweydiistaan oo taas oo kale la iskula xusuusto haddii mar mudaakiradii culimadu dhaxaysatayna taas bay oo kalba intay subax fadhi galab fadhiistaan bacda cishaa iyo salaada subax ku gaarayeen masaa'ilkaas baana la isweydiinaya baabkaa maxaad ka haysta maxaa ku soo arooray mawduucaas maxaa ku soo arooray waana wixii markii hore ay maqleen ay qorseen ma ama ay xisiyeen marka tadakurkaasi yidhaahdo dee mudaakaratu saaca ayaamada darsigooda way kaagama fiican tahayo marka waa damdinaysa fahmaysa bal aan uslubkan tadakurka keenayo wixii daakiradeena ku hadhaya markaad kitaabkii laabto aad wixii xusuusan tahay wixii aad tacriifin karto wixii aad miisaanin karto mawduucii masalan baabkii aad kala hadlaysa baab naqdal wudu oo kale ka soo qaad axaadiistii kusoo aroortay aad mid kasta xusuusan karto iyo ciddii warisay bal may macnuu keenaya haddii mid kaloo caarudaya jiraan bal wuxuu ahayo kooda raajixa hadow diinigaadiga ku baab noqonta dee waxa weeya aqoon midlaad noqon laakiin haddii kaloo ujeedno inaad akrino dad haddii kitaabkaad ku laabta waxba aad ka garan inataasi mooye fadhiga iyo kalaha diina cibaado noqone laakiin ruuxaas kala reesa ma jirto uu wax ku baran karaa taasi balse aad ku dadaalo wixiina bal aan dabdino inta yaro khaasatan raggiina dhalinyaradii kitaabkaas ka xifdiyaba marka laakiin xifdiga iyo xifdi mujarada ahaan yaa noqon xifdiga qur'aanka khaasatan uslubka imaka musaabaqaadka lagu bixinaya xifdigiisa inuu tarkiib saarayo laakiin fahamkiisii oo meesha lagaba saaray ee laakiin ha noqdo xifdi iyo dee fahm ula tahay العالي والنازل هذا مبحثهما عالي والنازل في أي مبحث كودي كان يهي كأمورها نما كي نوصع عن وعدا برصد متن أي استفاد في سيهين أما وصف متن قول لي هاي oo markaa sanadka lama eegayo xaalkiisu wuxuu yahay inuu dhan yahay inaanu dhamayn kuwa waxaa kamida mawquufkii iyo mawqufku u dambeeya ee marfuuci iyo maqduuci iyo aan soo aragnay iyo mawquf aan arki doono haddii aan la idhaaha kuwana waa awsaaf ama axwaal uu leeyahay sanadku leeyahay oo markaa matniga iyada xaggiisa lama milicsanayo sanadkun baa la eegayaa ooba kan aan haynaha kamida caadiga iyo naazilka dee wax kulminaya sida saxiix iyo xasanka iyo daciifkii oo labadoodaba markaas la wada ictibaariyo oo labadaba lagu wada sifeeyaana waa jira marka halkan waxaanu saaka casharku inoogu bilaabmaya caadiga iyo naazilka walow markaa ay taalo dee xataa ii taalaha alxadiis alcaali walxadiis naazil axaadiista ma aha inta badan waxaa la eegayaayo waa sanadkii uun iyaga sanadku ka imanaya ama sarayntan ama daadacan u hoos u dhaadacayo saasuu kaba imanaya waa waqti sanadku leeyahay ee matniga wuxuu leeyahay maaha wala waqada qaarkeed ee matniga sanadkan uu kaba kasbanayo matnigu taa waxa ay tahayna dee kollayna kitaab kala dundil oo yahay tacriifkun baan ku gaabsanayna taqsiimyada iyo waxyaalaha deekaasna waa kollay maraaxilun bay kuba iman doonaan haddii aan la idhaahiyo wixii qayba uu leeyahay sanadku bal xadiidku hadduu sanadkiisan uu ku soo arooray ruwaadiisan tiradoodu ay yar tahay marka loo eego sanad labaad oo xadiidku uu ku yimo ruwaad intaa ka badan lagu wariyey ama ruwaad intaa ka badan uu ku soo arooray sanadkaa raggiisa ama ruwaadiisu ay yaraadeenna caali bay yidhaahaan waa sanadkii sarreeyey sanadkan dadkiisa ay bateenna waxaa lagu magacaabaa naazil kollayna culuugii marka asalkaabaan kaba hadlaynaa waxyaalo kaloo caalnimo ay ka timaado taas waktigeeda ayun baan eegayna aan la sugayna haddii ala idhaha iyo kutubteeda sanadka adigu ay ruwaadi laba xadiis ka soo qaad laba dariiq lagu wariyey kitaabkii keliyaaba kuwa wada sugan yahay laakiin sheekii kitaabkan lahadaa laba sanad ku soo saaray sanad isaga ruwaadiisii ayaa kooban oo ka yar sanadka kale marka loo eego way kala tiro badan yihiin kaa tiradiisu yar tahayna caali baa lagu magacaabaa ka tiradiisu ay badnaatana naazil baa la yidhaha hadday laba kitaab ku kala sugan yihiinna waa taas oo kale way dhacdaa awqaada qaarkeed xadiiskan sanad labaad ku soo aroorin marka sanadkaas in mooye tiradaas mooye tiro ka yar aan ama tiro ka yar aan loo helahayn kutubtii oo dhan in laiskaga sifeeyo sanad caaliya inuu yahay kol haddaan tiro ka yar aanu kuma soo aroorin oon loo helahayna way jirtaaba bal kaas weeye tacriifku isagaana wuxuu yihi markaas sheekhu isagoo saa inoo tacriifinaya wakulu maa sanad dhammaantii xadiis waxba ma odhanaya sanad kasta oo qalad ay yaraato oo yaraatay rijaaluhu ruwaadiisi rijaasha halkana waa dadkii warinaya un rag iyo dumar farqi uma dhexeeyo ruwaadda way ku wada jiraan ede raggi unbaba u badan haddaba sanad kastoo ruwaadiisan isaga warinaysa ay yaraataa alaa waa kor noqday macnaa waxaa la yidhaahaa aftooda caali baa la yidhaha taa ina magaca weeye ka loo jeeday wabidhu kaabidkii waa bidu maa qalat rijaaluhum kii raggiisu ama ruwaadiisu ay yaraadeen bidkiina oo markaa muxuu noqonayaa kee maa kasurat rijaaluhu raggiisi ama ruwaadiisu kay bateen daaka kaabidkaasi kaabidka u ah kaa ay raggiisu bateen yaraadeen alladii kii weeye qad nazala dhaadhacay oo macnaa waa ka yaga agtooda la yidhaaho lagu magacaabo naazil laydhaah taasba weya laftasaan marka hore sheegnay sanadkii baan ku sifaynay oo imaka maadana sanad baan ku rinay walow dee suraaxda iyo kolkol ee xadiis iyo halkan iskaba dhisaan xataa way taalaabeen oo iyada waa sanadkii markaa waxaan leenahayna bal nooca imaka uu inoo tacriifiyey ee uu kitaabka inoogu sugani xadiiskii hadduu laba dariiqba ku yimaado oo dariiqna ruwaadiisu ay kooban tahay dariiqna ay kaa ka badan tahay dariiqa raggiisu ama ruwaadiisu ay yaraadeen caali baa laydhaa dariiqay dadkiisu ka badan yihiin kalena xataa rux keliya haba dheeraadee ee naazil ayuu ku lagu magacaabaya oo uu noqonaya culimaduna kolleytan dee umuuray ugu cinaayodan ay kaba mid tahay labadoodan kan raggiisu ay badan yihiin iyo kan raggiisu ay yar yihiin waxay xataa tarjiix markay noqoto waxay horreysiyaan ama la doortaa kan raggiisu ama ruwaadiisa warinaysay ay yar yihiin baa la doortaa waxaa loo dooranayaana dee dadkan xadiiska warinaya ruwaadii waa bashar mid kasta khada waa ka dhici karaa ilow baa ka dhici karaa sahwi iyo nisyaan baa ku iman kara markaay markay ruwaadu ay yaraadaan baa meelihii aan filayna xadiidka khalal inuu uga yimaado ama laga baqan yahay sahwi iyo nisyan iyo khabar inuu ugaba dhaco ee wasaa'idii ahaabaa koomayo oo yaraanaya dadku markay bataan ay ziyaadaanbana waxa lasii kordhayo uun sahwigii iyo nisyaankii meelihii iyo khalal inuu xadiidka u yimaado meelihii ay suurtagal ahayd inay kaba yimaadaan baa sii kordhayo dan baa markaa takiradiisu ay yar tahay loo fadilaa oo loo horreysiyaa oo masalan haddii xadiiskii mataan hayno mualifkii soo saaray bukhaari ka soo qaad iyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddex ruux ay udhaxeeyaan bukhaarina intaa wax ka yar suurtagal maaha kitaabkiisana axaadiistoodan baa tiradaas ay ku suganta waa axaadiis labiyo labaatana oo balkood gooni ay u saareen ay gooni u sarxeenba oo markaa bukhaari uu isaga dee wuxuu ka wariyey sheekiisan ayaa ah dadkii taabiciintii la kulmay oo waa kayga rees masaa'ikun bay ka suurta gashaa waana axaadiis kooban oo isaga iyo rasuulkii bay saddex keliya udhaxaynayaan macnaa saxaabigii xadiidkaa warinayay laba keliya udhaxeeya waa seekiisa iyo seekiisa un ayaa uga dhaxeeya muslim asal ahaantaasi kama dhacdo bal markaa xadiidkii bukhaari iyo muslim me rasuulka saddex ay udhaxeeyeen xadiidka naftiisu kitaabka muslim marka uu ku sugan yahay markuu ugu yeeray afar buu noqon ama shan iyo lix baabuu tegi de markaan labadan sanad isku eegno midba caaliya midna waa naazil bal marka waxa weeyaan markay waxyaalihii dee xadiidka kuga iman lahaa ee khalal ahaa ee basharkan ruwaadan kagaba iman lahaa markay tiradu yaraadaanba meelihii way yaraanayaan laakiin tiradu markay bataanba ruux kordhaba waxaa kordhi kara meel khaba xadiidka uga iman karo khalal ugaba iman karo sahwi ugaba iman karo ayuunbaa sii kordhayso san baa horta loo kala fadilaa laakiin marka la kala fadilaya waxa weeye ruwaadan xadiidkan naazi caaligaa warinaysaa markay raggii istiqaadka a yihiin dadkii dabdiga iyo xifdiga iyo lahaa ee laakiin hadday dhacdo in dadkan sanadkan caaligaa wariyey ay noqoto inay rag daciifii ay sooba galaan dalkood ay soo galaan cimri dheer sheegtay oo dad aanay la kulmin sheeganaya inay laba kulmeen aanay labana kulmin oo tawaxadan taas oo kale sanadkii naasilkaana dadkaa uu ka nadiif yahay oo dad siqaadi ay kuga jiraan macna ahaankan ee lafti ahaankan caali ahaa laba idhaahee macno ahaan dee kadab ahaan caaliga ah ee la horraysiinayaa waxa weeye waa kan tiradiisu ay badan yihiin ee raggiisu ay nadiif yihiin oo markan adigu loo ihtimaamayo ee caaliga la fadilaya waa markay dadku nadiif yihiin dad lagu kalsoon yaayina laakiin hadday soo galaan dad ama kuwa baa la ogaa iyagoon waktigiiba gaarin ama saxaabadii inay kala maqlayn aanuna dhaweyn sheegtay oo kale oo saniida qaarkood tiradooda yareeya aada u yareeyeen laakiin maaha dad hagaagsan ma aha wacankaas caadinimadooda waxba laguma farxayo daymanama laha lama fadilaye kan isagu raggiisa ay nadiifiin inkastaba tiradiisa ha badnaatee taasunba aka la raacayo la qaadanayo ee bal marka la fadilaya waa markaa taas haddaba caalinimadan waa culuwi mudlaqa ayaa jiro oo waa tan kitaabkana waa kaynoo yaal tacriif wa isagumaan kuba gaabsanaynaa bal taasba weeye oo marka waxa weyaan tiradii markay yaraato caali baa la odhan tirada hadday badnaatona caali sidaan sheegayna iminka bukhaari oo kale axaadiista sulaasiyaadkiisa la yidhaha waa laba iyo labaatan bay gaadhayaan haddaan koob iyo labaatan ba ahayn muslim laakiin wax sulaasiyaada ma laha oo sulaasiyaad ma laha ibni da-uudna saas oo kale soo muslim oo kale sulaasiyaad ma laha ibnu maajahna shan buu leeyahay xadiiso sulaasiyaad oo saddex isagiyo rasuulka ay udhexeeyeen ee shantaba nin jubaaras ibnu muqalis layla aada u daciifa kuga sugan oo dee kuwa ictibaarle maaha tirmidina xadiis keliya ayaa kitaabkiisa dhexaha kuga sugan oo dee lagu tirin karo sulaasi masaaina suurtagalba maaha inay ka surta gato afar dee waaba laakiin waa weliba afar isagu ka dambeeyo waa dee sanidiisa caaliga ayaa afar noqota wakula maa xadiis dhammaantii oo qalad ay yaraatay hay yaraatay koobnaatay rijaaluhu ruwaadiisii isaga warinaysay oo ruwaadii isaga warinaysay ee koobnaatay calaa uu kor noqday macnaa waxa weeyaan waxaa la yidhaha caali dee waana ka aan sheegnay waa mudan yahay culimaduna aad bay ugu cinaayon jireen caalinimaduna xataa waxay keenaysay xadiisku dee xadiisku maqluub waa sida kuba maqlay laakiin ninkii uu ka maqlay sanka sheekiisa u sheekaana uu nool yahay inay iyagoo hadday doonaan bilbaha ku qaatay ay u safri jireen si waasidadan meesha ay ugaba baxdo oo ay tay kolka labaa dhici karaysa xadiiska laba waasidaa u dhexeeyaan iyagoo ogdee ninkaa saddexaad inuu yahay nin joogo gaadi karaan inay mashaqo kasta intay u adkaysan jireen waa waxay u rixlayn jireenba kol cilmi doon bay ahayd kol dalab alcaali min alasaniid ba ay ahayd asaniidda caaliga iyagoo dalbo wixii nazuul kaba maqlo inay gaari jireen ay kaba maqli jireen ay waasidooyeen ay markaa meeshi kaba bixi jireen oo bal adigu waa waxay kaba cabireen in dalab alcaali qahmaa alcaali qurba iyo sunno iyo isagadu waa can salaf ayuu sunno kabaya sidee bacdu salaf kaba cabireen way u ihtimaami jireen oo loo qasi jiray bal kaas oo kullu maa qalat rijaalu carab wa bidbuhu macnaa bidbu maa qalat rijaaluhu kaa raggiisu ay yaraadeen deji oo markaa wuxuu noqonayaa sii ruwaadii isaga warinaysa ay bateen daaka kaadaa macnaa bidkaasi waa dee mubtada labaadba didkaas isagoo kaa markaa caaligaa waxa u dhibtiyey alladii sii weeye qad nazala dhaadhacay oo ujeedadu waa ka agtooda laydhaa naazil laydhaa bal markaa waxaa beedka inoogu sugan macaaliya naazilkii sharaxana waa kan hadallo badan laakiin idinkulama sarinayo inaad sharaxan aada u aqridaan khaasatan taqriiraadka waxyaalaha minka ma aha saarix uu leeyahy aad bay ukoobantay taasi oo waa fahamka beytka un laakiin mucaliqan iyo waxyaalaha badan ee qaybtii caaligaado hadduu dee aada u akristayna waa sax laakiin meelo qaarkood haddii uu ruuxu isagoo hagaag u fahmin isla ha akristo khaasatan caaliga markay qaybihiisa kala hadlayaan qaybtan aan sheegna mooye qaybaha kale ay sheegaan ee culuwiga nisbiga ama magacyo badan ay u cinaayoon jireen khaasatan muta'akhiriinta oo uu dhiganayo ruuxu si u fahmaa way adag tahay si u fahmo haddaan aada loogu sharxin oon laga dhaadhicin taas ruuxi aan markii hore hagaag u aqrisan marka waxba aan kusii dadaalina saacidii aan hagaag hore ugu aqrisanin qaybahan sii arag muwaafaqaadkan iyo abdaadkan iyo musaawaadkan iyo musaafaxada oo kala hadlayo waxay u baahan tahay wixii eeba cad ayay ubaahan tahay xataa waa meelo iskaalle marka lagu cadaynayo waayo waynaan ku camal falin kumaynaan dhaqmin oo waana islaadan ku xidhan nagu mutuun baan naqaanay waa xasaaniyad kuma xidhan oo marka tasawurka shaksigu ayar adkaanaya bal markaa waktiga hore oo dhan saa daraaddeed waxa weeye bal fahamkii caalig iyo naazilkii taa weeye waana waxa saanida lagu sifeeyo xagga marka caaliga la fadilayna waa markay ruwaadiisu nadiif yihiin haddaan ruwaadu aanay siqaad ahayn oo adigu dabuca si ay meesha soo galaan raggaas ka madha ka nadiiftae naazilka ayaa la horreysinaya macno ahaan oo taas bay noqon sixatu rijaal ama dee siqadooda ayaa horta ahamiyada leh ee markaa taasi aynu helno ayay caaliga iyo naazilku qaymahoodii soo baxaya dee faa'iidadeedna ay soo baxaysaa wixiina dee kol haddaan lena sanadkani waa caali waa waxata sanad laguma sifeeyo sanad saxiixa xasano daciifa intaba caalinima lagu sifaynaya tirada hadday yaraato sanad saxiixa xasano daciifa hadday tiradiisu badan tahay ina naazil waa lagu sifaynayaayo magacan naftiisu ma aha wax xukm inoo xadidaya darajo inoo xadidaya taasi waxay tahay waa ruwaadan xaalkooda ayay noqon laakiin ahamiyada wacaaligu leeyihin waxaan leenahay waa markay raggan iyo rag lagu kalsoon yahayen ama haddii kale ictibaar iyo ahamiye ma yeelanayaan وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وما حديث فيه أضفت ما أثر فيه أضفت وأظن نسبته إضافيته إلى الأصحاب أصحاب الرسول كانوا إضافيته ومن قول هذا الأه وفعل أو فعل أمس فعل أه فهو kaasi موqوف موqوف weeye مaعنaa waxa la yidhaahaa oo dee cلماء الxadيiث agtooda lagu iطلاaqaa موqوف zkina waa la ogaaday intan dawdkaa lagu buuxiyey wax macnay noo kordhinaysaa ma jirto cilmigan aan hayno ku tacalqsane waa takmir un beytkii uu ku dhamaynayo ku buuxinayo dee waزca beytkii ku buuxinayo موquف ba hadalkii noogu dhayna imika halkana noociisan iyo tobnaad weeye waa noocan موquفka lagu magacaabo tartiib ahaana mde iyo marka la eego say dee munaasab ahaana marfuuc iyo maqduuc in mar lala sheegaaba munaasib ahaan layd iyaga ayuu markaa la qeyb yahay wafti aan soo sheegnay waxyaalaha matniga uun laga hadee lagu sifeeyey wasfi matniya marfuucii baa kamid ahaa maqduucina kamid buu ahaa mawquufkan imakaan hayna marka waxa weeyaan xadiiskii ama asarkii haddii aanu dhaafsanayn saxaabigii oo hadal saxaabi yahay oo laydhaha abubakar baa saa yiri ama hadal ficil saxaabiy oo laydhaha cumar baa saa sameeyey oo kale idagii wax dhaafsan maaha rasuulkii lama sheegayo oo inuu ficilkiisi iyo qowlkiisii yahay taa waxaa la yidhaahaa mawquuf baa la ydhaha waana marka la idlaaqayo isagunbu kuba dhaca taabiciga kiisa maqduuc baan kusoo aragnay oo mawquuf lama odhanayo haddaan ficil aan la qaydahayn oo dee waqafahu fulan calaa saciid oo kale iyo aan la odhanahayn marka la idlaaqayo maqduucana waxa loo isticmaala taa taabiciga ciddii ka sokaysa mawqufkuna waa saxaabiga hadalkiisa iyo ficilkiisii ee bal taqriirkiisii wixii uu sugay oo kalena waaba la raacin karaa ee bal adigu kaas baa mawquuf lagu magacaabaa mawquufku kaa weeye bal markaa waxa weeyaan xagga mawquufkooda dee kollay marka uu sa noqonayana culimadu waxay dhahaan waxa weeye oo dee taas ay tahay waa inaanu wax ijtihaad meel ku iman kara waa inuu yaho ruuxu ijtihaadkiisa iyo fahamkiisa iyo aqoontiisa un uu kula iman karo ku samayn karo haddii saxaabigii uu hadal ku hadlo hadalkani wax ijtihaad lagu gaari karo oo lagu fahmi karo aanu ahayn nin kutubtii hore laigu yaqaanay inuu aqristay ama daalacdayo wax ka haystana aanu ahayn iyada markaa hadalka caynkaasa mawquufha laba yidhaaho rasuulka ilaahay yaa loo teerinin de laakiin de inaan haddaanan cidi ogeysin ma ogeyn ma ogaan karo waxaan la ogeysino sawqof weeye aan cid daalacsiisay waxaanu u sheegtay aanu jirin ma garan karo saladuu xaalku saa yahayo marka cibaaro ahaan mawquufha lagala cabiree laakiin xukunka uu leeyahay kaasi axaadiistii rasuulka loo kor yeelay buu noqon oo waxaa kamid a haddii saxaabi ka soo qaad sad alkhalqi iyo wax ku tacalluqsada abuu kasta u bilaabmay uu kala waramayo bal waxa wey de wixna hadii dee nafkii qur'aanka intuu ku sugan yahay aan idhaahno qur'aankiibuu sharxaya waa baab kale xadiis uu ku soo arooray rasuulka uu maqlay oo ayaanu rasuulkii uga tirinin be uu markaa ku cadeeyey oo kuwa sheegay waa baab kale laakiin markaan iswaasi jirin wax umuurahaasa uu kala waramay isagoo rasuulkii u tiirin nin kutubtii hore loo nisbaynayo inuu wax ka yaqaanana aanu ahayn oo iyaga qoladaa wax ka warwariya ahlulkitaab ama qolooyinka akhbaarta olaa wariya waxay noqonaysaa waxaan ma ogaan karo oo ma daalacan kare xukum ahaan marfuuc baa lagaba dhigi waxa lamida hadduu fitanta soo socoto kale waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona ilah wax la ogaan kara maaha eybka ilaahun baa og iyo ciddii u daalacsiiye ogeysiiyey kol haddaanu cid u tiirin aanu waxa weeyaan ustaas u yidhaaho dee waxay noqonaysaa tan waa in kolley meeshii cilmi baa jira uu raacayo oo uu markaas tan uu kuba yidhiyo iyada taas hadduu kaba waramo fitanta soo socotee malaaxin ama qiyaamo iyo umuuro dhici doono iyo waxyaalaha sidaas ah iyo camal khayra sawaab gaaru leeyihi camalka khayrka in ajri layska simiya waan wada garanayna macsiyada ciqaab inay kaba timaadaan garana lakin hadduu sawaab maksuus iyo ciqaab maksuusa sheego iyadna wax u baahan weeye tawqiif oo umuuraha caynkaasi in ijtihaad majaal ku lahayn ama ijtihaad lagu gaari karin haddii saxaabigii uu lala yimaado ama ficil uu sameeyo iyaduna aan ijtihaad lagu iman lagula iman karin oo lagu samayn karin oo sida cali bin abi aalib oo kutubta ay kuba sugan tahay inuu isagoo ay dee masalan dhacay khusuuf oo kale ama kusuuf dhacay saddex rukuucood salaada uu tukaday laba rukuucood baynu axaadiistii subaha inoo kale iyo de waxaasi tawqiif la-aan ma yimaadaano umuuraha caynkaasi waxay yidhaahaan waa marfuucun xukman xagga xukumka waxaa laga dhigayaa wax marfuuca axaadiistii marfuucayd bay xukum ahaan cibaara ahaan mooyaane iyo lafdiga mooye tasmiyada mooyaane sida kale marfuuc bay tahay laakiin umuurtii caadiga ayaa ruux la iman kari lahay hadalkiisa ama ficilkiisa ee saxaabi waa mawquuf taas weeye bal markaa xagga darajo ahaan dee sidaan marfuuci iyo maqduuci aan nidhi waxaynay matnigun baa laga hadlay sanad lagama hadlin marka matnigiin idhaha waa hadal saxaabiya mawquuf nidhaahno sanadkiisa maynaan eegin inuu sanad muttasila laynoogaga soo naqliyo hadalkan aan hubno inuu isagu yidhi iyo inuu sanadkiiba uu kala googo-ayo maynaan hubsan marka waxay ku xidhantay intaasi markan leenahay hadalkani fulaan abibakar oo kale ama cumar ama cali oo kale saxiix kaba yahay ama ficilkan dhab ahaan way sameeyeen oo aan sixa u xukminayno ama xasannimo ku xukminayno in shuruudii istisaalu sanadki iyo wixii la xidhiidhsanaa la helo iyada markiga waan haynaa waa mawquuf samci haddii shuruuddaa la helana waa mawquuf saxiixuu noqon ama mawquuf xasana haddii laakiin la waayo ama ragga inoo soo naqliyay rag lagu kalsoonaan kara aanay ahayn ama inqidaac uu jirana mawquuf daciifuu noqonaya calaa kulli xaalin magacu waa jiraya si marfuucaba aan idhi magacu waa jiraya ama sinan soo xidhiida ama yaanu xidhiidhin ha sugnaado ama yaanay sugnaan maqduucina saasoo halay tanna magaco uma baahna in sanadku xidhiidho ee waxa weeyaan yaa yidhi hadalkan yaa sameeye weeye ficilkan marka hadduu saxaabigii yahay aan xagga xukunkana marfuuc lagaba dhigin iyada waxa weeye waa magaci waan haysanaa laakiin taa wixii dhaafsan ee sixa iyo xasannimo iyo daciif macnaa inuu ka sugan yahay hadalkan inaanu kaba sugnayn waxaa la ictibaarinayaa sanadka laynoogu soo naqliyey iyo sida xaalkiisu yahay ayaa la ictibaarin markaa saa daraadeed mawquufku waa awsaaq lmatni matnigun baa laga hadlay ina sanadka lagama hadlin taasba weeye waxyaalihii markaa xukm marfuuc iyada waan saaraynaa oo iyada dee waa axaadiistii rasuulka ay lamid tahay waxaa lamid ayu saxaabigu umirna can kada umirna bikada iyo ama nuhina can kada ilah ama min sunati kada ilah ama kuna nafcalu calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam kada isagoo rasuulka ilahi ujirin umuuraha caynkaasa iyadna xagga xukunka marfuuc baa lagaba dhigaya lakin wixi inta kale waa mawquuf waxaa soo haray masalo keliya oo ah bal waaye mawquuf sanadkiisuba waa sugnaadee camalfalka lagu camalfalayo ee qowlkan la xujaysanaya muxuu noqonaya kulle masaladaas masale mustalax maaha cilmiga mustalaxu saas wadiifadiisii maaha masaladaasi waa masale usul usuka cilmigaas ah culimadu ay iskaba hadlaan guud ahaan haddii halkan la isaarana ee waxa weeyaan un waa isaare iyo isaade faa'iide ka baxsan cilmigii iyada cilmiga mustalaxa wadiifadiisii taasi maaha xagga marka la eego ixtisaajke laakiin waxa weeyaan haddii saxaabigan bal haddaan iskaba raacino saxaabigan qowlkiisan yidhi ee intuu saxaabigani qowlkan ku qowlay ama ficilkan laba yimi la naqlay oo saxaabadii kale intay gaadhay cid ibtirtay aanay jirin oo qowlkii intuu faafay aan laguba diidin taasi xujuu noqonaya taas iyada waa noqonayaao amana ijmaac sukuutiya ama itifaaqiya xaggoodiyaabay noqonaysaa haddii saxaabiga hadalkan yidhi ama ficilkan yidhi adhalo saxaabi kale ku khilaafay isaga qowl kale ama ficil kale qaba iyada labada qowl midna gaar ahaantiisa dee geeni ahaantiisa xujo ma noqonayo waayo qowlkii waaba iyadaba saxaabo kaleo ku khilaafsan baa jirta oo iyada taasna qowlkaasi gaar ahaantiisa xujo ma noqonayo haddii dee qowlkan saxaabigan ama ficilkani uu naf khilaafsan yaynu aragno nas ee islaamta naskaa yeelanaya qowlka ama ficilka saxaabigu ma yeelanayo bal markaanu qowlkaa faafayna aanu ahayna itifaaqan kaba dhigno dee xujo noqonaya aanu nasna khilaafin saxaabi qowlkiina aanu khilaafin oo kale taas oo kale ee kullay in badan oo culimada kamida qowlkooda ee waxaabay kaba dhigaan inuu dee la ictibaartiisa leeyahy xujadiisa leeyahay ee markaasi barkood dee aan ku tegina way jiraan laakiin hadduu nas khilaafayo naskibaa ictibaartii leh hadday asxaabtu iskhilaafsada midna gaar ahaantiisa bal waa laga yaaba in lakale raajix yeelo abubakr iyo cumar qowlkoodii oo kale waxoo dee waxay hirtadow biladayni min bacdi abibakrin wa cumar oo kale iyo taas iyo qowlkoodii risxaan la siiyo markay aqwaasha iskhilaafsan taas qowlka faafayna isagu waxa weeyaan khilaafina dee kaistifaakan ama kaismaac waaba loo soo naqliya iyada waa lagu camal falaya laakiin markaan ictibaaraasi jirin dee qowlkii mujaradkaa uu yahay cid khilaaftay jirin